iyadoo maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada aad la isula dhex marayay in ciidan loo diraya dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya iyadoo wararkaasi baraha bulshada la isla dhex maraya ay dowladdu sheegtay in ayna waxba ka jirin maalinnimadii shalay ahayd waraysi uu siiyey idaacadda v o a wasiirka warfaafinta dowladdegaanka soomaalida balse dowladda ayna meesha ka saarin suurtagalnimada ah in xilli walba iyo mar kasta ciidan loo diri karo dagaalka ka socda waqooyiga waa siduu waraysigaasi ku sheegay wasiirka warfaafinta dowladdegaanka soomaalida haddaba warkaasi ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay dowladdegaanka soomaalida in ciidan loo diray dagaalka ka socda waqooyiga madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa magaalada dhagaxle ee deegaankaasi waxa uu ka sagootiyey ciidamo ka tirsan booliska gaarka ah ee liyuu booliska iyadoo la sheegay in ciidamadaasi la geyn doono jiidda hore ee gobolka tigraay ee dagaalka waqooyiga goobta uu ka socdo halkaas oo ay muddo bilooyin ah colaad ka taagan tahay madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa ka dhabeeyey jawaab baaq oo dhowaan deegaanada u diray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doktor abi axmed oo ahayd in ciidamo soo dira deegaanada dalka iyadoo uuna keli ku ahayn ciidan dirista deegaanka soomaalida oo keliya balse ay jiraan deegaanada oromiya benishangul iyo shucuubta koofureed oo markaasi ciidan u diray dagaalka ka socda waqooyiga si markaasi ay ula dagaalamaan kooxda t b l f maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga